بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وحين كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كالسقاشن إيا السديد وحين نكوش رحينا su-aasha toddobaatan iyo sideed waxaynu ku dhex jirnay oo hash- su-aashii ka horreysay aanu kusoo sharaxnay alimaanu bilkutub iyo adiladeedii halkan shiikhu su-aashan waxa uu yiri waa su-aashii toddobaatan iyo sideed hal sama allahu jamiica alkutub fi lqur'aan kutubtii nebiyadii hore lagu dejiyo oo dhan haddaynu niri waa waajib in la rumeeyo qur-aanka ilaahay ma inoogu wada sheegay oo kutubta ama laynoo magacaabay mise qeyb ka mida laynoo tilmaa laynoo sheegay magacoodii qaala waxa uu yidhi jawaabta shiikhu isagaa inoo caddaynaya jawaabta waxa uu yidhi qad sama allaahu allah wuxuu inoo sheegay alqur'aan macnaha qur-aanka waa kitaabkeenna in qur-aan la yidhaahdo alqur'aan waa kitaabkeenna qur-aanka waxaana laynoogu sheegay kitaabka qur-aanka waa laynoo sheegay ilaahay inuu soo dejiyey oo kutubta la rumaynayo uu ka mid yahay watowraat towraadna waa laynoo sheegay nebiyullaahi muusa in lagu dejiyey oo kitaab ilaahay uu soo dejiyey ahaa meelo badan baa laynoogu sheegay qur-aanka waa lagu soo celceliyey walinjiil maaragtay injiilna inay kitaab ilaahay soo dejiyey ahaa oo nebiyullaahi ciisa lagu dejiyey labadaa aad baa qur-aanka loogu sheegaa oo lagu soo celceliyaa labadaa marka waa laynoo sheegay oo atowraat walinjiil waa laynoo sheegay in badanna oo waxa weeye jumlatanna waa laynoogu sheegay oo kutubtoo dhan si jumle ah ayaa laynoogu sheegay jumlatan macnaha ayaa laynoogu sheegay marka wa qaala tacaala zabuur markuu inoo sheegayna waxa weye may waxaa ka horeysa aayadda allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum nazala calayka alkitaaba bilxaqi musadiqa lima bayna yadayhi min alkitaab allah waxa uu yidhi allaahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum taa waa allah subxaana wa tacaala iyo magacyadiisii iyo sifaadkiisii لا الحي القيوم نزل عليك الكتاب وكتابك قرآنك نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب isagoo oo rumaynaya kitaabkaani kutubtii ka horreysay oo dhan marka waa jumlatan kutubtii ka horreysay oo dhan ayuu jumlatan rumaynaya oo waxa weeye aayad kale waa muhayminan calay macnaha uu ku markhaanti kacaya almuhaymin waa ku markhaanti kacaya shaahid buu ku yahay wey marka waa jumlatan towraad gaar baa laynoo sheegay injiil waa laynoo sheegay haddana jumlatan waxaa kaloo si gaara laynoogu sheegay allah waxau yidhi wa aataynaa daawuuda zabuura wa aataynaa waanu siinay daawuuda nabiyullaahi daawuud zabuura kitaabkii zabuur ahaa baanu siinay waa kitaabkii nabiyullaahi daawuud lagu dejiyey ayaa azabuur la oran jiray kitaab qur-aankana dhowr meelood baa lagu sheegay sidoo kale allah waxa uu yidhi am lam yunaba bima fi suxufi muusa wa ibraahima aladii wafaa marka miyaan loo sheegin wixii ku qoraa waxa weeye bima fi suxufi muusa suxuftaas nabiyullaahi muusa baa la siiyey wa ibraahim ibraahimna waa la siiyey suxufu ibraahima wa muusa baa la yidhahda iyaguna kutub bay ahayn ilaahay soo dejiyey oo nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi muusa la siiyey marka waxyaalihii ku qoraana waxaa ka mid ahaa allaa taziru waasiratun wisra ukhra qofna qof dembigii inuusan qaadaynin ayaa ka mid ahaa marka calaa kulli xaal kitaabka qur-aanka markaa fiirfiirisid waxa la inoo magacaabay waa kitaabkeenna qur-aanka waa towraad waa injiil waa zabuur waa suxufu ibraahiima wa muusa intaa magacoodii baa laynoo sheegay iyo nebiyadii la siiyey amaa inta kale jumlatan si duuduuba ayaa waxa weeye loo rumaynaya marka wuxuu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala famaa dakara minhaa tafsiilan wixii uu allah inoogu sheegay si tafsiila oo maalan eh, towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahima wa muusa iyo waa lainoo tafsiiliyey magaceediina kitaabka magaciisiina waa lainoo sheegay nebigii la siiyena waa lainoo sheegay waa tafsiil waa lainoo waadixiyey wajaba aliimaanu wajaba calayna aliimaanu bihi tafsiilan si tafsiilaan u rumaynaynaa oo matalan waxaan leenahay waxaan aaminsannahay towraad inuu ahaa kitaab xaqa oo allah soo dejiyey oo lagu dejiyey nebiyullaahi muusa calayhi salaam waxaan leenahay injiil wuxuu ahaa kitaab xaqa oo ilaahay soo dejiyey oo lagu dejiyey nebiyullaahi ciisa calayhi salaam zabuur wuxuu ahaa kitaab xaqa oo ilaahay soo dejiyey oo lagu dejiyey nebiyullaahi da- eh, daawuud calayhi salaam suxufu ibraahima wa muusa sidoo kale suxuf xaqa bay ahaayeen oo waxyi ilaahay ku qoran yahay oo waxa weeye maaragtay waa kutub lagu dejiyey nebiyullahi ibraahim iyo nebiyullahi muusa la siiyey saasaan u rumaynaynaa qur-aanku waa kitaab xaqa oo ilaahay nebi maxaa kusoo dejiyey shantaa marka magacooda iyo nebiyadii lagu dejiyey baynu si tafsiila u rumaynaynaa Eh, wamaa dakara ijmaalan wixii allah subxaana wa tacaala uu ijmaal u sheegay duuduubna waxaan u rumaynaynaa wajaba calayna aliimaanu bihi ijmaalan inaan si duuduuba u rumayno oo aayaddu qulu aamanaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahim ama aayaddan kale oo aynu soo marnay oo sheikhu uu keenay oo yidhi waxaa inagu filan dhahno waxa weeye sidii rasuulka uu allah subxaana wa tacaala u amray oo ilaahay uu ku yidhi waqul aamantu bimaa anzala allahu min kitaab u rumee waxa weeye waxaad dhahdaa ila waxaan rumeeyey wax kasta oo ilaahay soo dejiyey oo kutubtii ka mida idan sidaas ayaa marka loo rumaynayaa bay dhen culummadu wixii tafsiilana tafsiil baa loo rumayn wixii ijmaalana ijmaal baa loo rumaynaya taas ayaa inagu filan iyo xadiidkii nebigu aynu soo tilmaannay oo dhahaya waanu rumaynay aamanaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum wixii la soo dejiyey oo dhan annagu waa rumaynay kutubta ilaahay oo dhan waa isku mid weeye xaq bay ahaayeen sidaa daraaddeed bay iimaankeenna ka mid tahay arkaanu liimaan oo weliba waxaa xadiidkii jibriil oo macruufkaana waa garanaysaan markuu nebiga u weydiiyey u yidhi akhbirnii can aliimaan qaala an tu'mina billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi marka aliimaanu bilkutub waa alruknu athaani min arkaani aliimaan marka saasayna cilmiyan loogu qaybinayaa wixii tafsiilan loo keenana waa la tafsiilinayaa oo si tafsiila loo rumaynayaa wixii kalena ijmaalan ayaan u ijmaalinaynaa sidaas aayaddaa ilaahay ugu ijmaaliyey laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati wa anzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqisdi aayaddaa fi suurati xadiid allah waxa uu tilmaamay laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat aayado cadcad baan rususheedii la dirnay rusulanaa waa jamac waa rusushii oo dhan waa bilbayinaat wa anzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana wa anzalnaa waxaanu ku dejinnay macahum ay maca rusul alkitaaba ee alkutub kutub baan ku dejinnay ne- rasuul kasta kitaab baa la siiyey waxa weeye oo lagu dejiyey iyo walmiisaan ay- si- miisaankii liyaquuma annaasu bilqisdi si ay dadku cadaalad ugu noolaadaan oo si cadaalada loogu noolaado oon la isdulmiyin idan marka nebiyadii oo dhan iyo rusushii oo dhan wixii la siiyey inaynu rumayno ayaa waajib inagu ah oo waxa weeye eh, laynagu waajibiyey waana min aliimaan waana min arkaan aliimaan والحمد لله رب العالمين